maalinba maalinta ka dambeysa waxaa magaalada muqdisho laga soo sheegayaa in bulshada halkaasi ku nool ay wajahayso dhaqaale burbur baahsan xoogsatada ku nool magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa mar kale muujiyey shaqo la-aanta baahsan ee ku haysata magaalada waxa ayna tilmaameen in shisheeyaha ay la wareegeen ilihii dhaqaale ee dalka sidoo kale ay keensadeen shaqaale qabanaya dhammaan howlihii ay qaban jireen ajaanibta la keenaayo sax ma aha annagana sax naguma aha dhanteennana ma aha annaga waxaa yani waddanka waxay leeyihin injineeriin waxay leeyihiin xoogsato waxay leeyihiin dhaqaalo marka annaga waddankeena ku filan inaa ajnabi la keeno waa laga fiican yahay in na laga dhaafo ajaanibta wallahi shaqla'aana magaalada ka jirtaa macnaha shiidaa ka jira shaqla'aadaa ka jirta rafaadaa ka jiro subaxii laba saaca imaadaa tama laba saacaan ka tagaa marmar waxaa dhacdaa oo anuu eberel imaanaayo eberle baxaaya laakiinse alxamdulilah alshukla xoogaa dadka kaleenta waxaan umalaynaa inaan karoonaayo furayaashii waxaasaan qoraa ajaanibaa maanta qaadato elboorka waxaa ka shaqeeya ajaanib gobolka waxaa u shaqeeya ajaanib daaraan dhaadheer waxaa dhisto ajaanib annagaana dhisnay ma fahamti waxaa shaqadii ay ku baxdaa maamul xumo musuq maasuq dowladda federaalk ayaa dhaqaalaha soomaaliya u gacangelisay shisheeyaha noocyadiisa kala duwan waxayna gacanta ku hayaan dhammaan ilihii ugu muhiimsanaa ee dhaqaalaha soomaaliya sida dekedda iyo wixii la midka ahaa